أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah hiiraan ku dhowaad toban askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo maanta lagu jebiyey maleeshiyaad kirdada oo ka dhaca duleedka degmada buulaburde iyo ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee galgaduud oo dagaal kula wareegay deegaan hoosaga degmada ceeldheer warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah xanuun cusub oo ku soo kordhay dunida iyo qaaradda aasiya oo noqotay midda ugu walwalka badan ee ka feejigan xanuunkaasi shiinaha oo durbo bilaabay la tacaalidda iyo dabagalka xanuunkan iyo hindiya oo dadkeedii la gubi jirtay covid sagaal iyo toban oo iyadana calaamadaha digniinta ka daartay dalkaasi muxuu yahay xanuunkan daadee ayuu ku dhacaa sideese looga hortagaa maxaase lagu gartaa maxaase xal u ah ama dabo u ah warbixin ku aadan ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan sidoo kale faafareebka waxaan caawa idinkugu hayaa donald trumb hogaamiyaha siliibiga xagjirka maraykanka oo shacabka muslimiinta khaza ugu hanjabay inuu gubi doono balse saacado kadib hanjabaaddiisii allaah ayaa dabeelo dab ah ku salliday shacabka taraamba oo gubasho daran ayaa ka socta gobolka kaliforniya maxay ansaarta jihaadka ka yidhaahdeen fashilka xamladii siliibiga ee guurguurta uu ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo dardarta howlgallada mujaahidiinta ee bariga afrika sidoo kale faafareebku waxaan caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ah ee baay oo heshiis kala dhex dhigtay beelaha laysaan iyo garwaale oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi kadib xurguf soo kala dhex galay kama marna barnaamijka kalluumaysato soomaali ah oo lagu waayey xeebaha berbera oo iyagoo nool laga helay biyaha baddacas ee waddanka jabuuti qodobadaasi iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeya ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna si toosaa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal ugu horrayn caaw waxaan barnaamijkeena ku eegi doonnaa xubinta hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga iyo wararkii u dambeeyey khaza waa kan walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga waxaan mareegta caawa ka gudmaraynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaaladii maanta lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ee ka dhacay duleedka degmada buulaburte ee hiiraan dhimashadu waa shan askari oo murtadiin ah halka uu dhaawacuna yahay laba askari saddex ka mid ah meydadka murtadiinta weli waxay yaalaan goobta dagaalka sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi kusoo qaniimeysteen laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda waxaanu helnay magacyada askarta lagu dhaawacay dagaaladii maanta waxayna kala ahaayeen cabdi maxamed hareedle iyo cali cagaweyn sidoo kale faahfaahino ayaa laga helayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay galabta kula wareegeen gacankuweynta deegaanka waniile ee dhacaduleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud weerarkaasi waxaa allah fadligii lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen sideed kale waxaan bashiir markan soo qabanayaa barta alkatayb ay ku leedahay aalada telegramka bartu waxay caawa bahisay muuqaal uu soo saaray katayb al ikhbaariya kaasi oo ah qeybta toddobiyo labaatanaad mashruuca qeybinta sakada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix ay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka yaaqle ee wilaayada islaamiga ah ee gedo waana mashruuca kobcinta xoolaha waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareykantu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kadib markii trump shacabka muslimiinta khaza ugu hanjabay in uu gubi doono shacab amerikaan ah oo ku gubanaya los angeles shacabka dowladda saliibiyadda ah ee mareykanka ayaa mar kale wajahaya ciqaabta adduunyada inta aan la gaarin midda aakhiro malaayiin qof ayaa isaga barakacay guryahooda halka kuwo kalena ay halaagsameen kadib dabaylo dab ah oo ku dhuftay mid ka mid ah gobolada waddankaasi khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dab xoogan oo ku socda xawaaro sare oo habeennimadii arbacada ka bilowday agagaarka los angeles oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka mareykanka islamarkaana ugu dadka badan gobolka california ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay dabkaasi waxaana laga cabsi qabaa dhimasho kale oo hor leh sida uu warfidyaanka u xaqiijiyey robert lana oo ah taliyaha booliiska los angeles waxaana ku basbeelay laba kun oo dhisme halka in ka badan boqol kun oo qof lagu qasbay in ay ka qaxaan guryahooda sidoo kale isla fiidnimadii arbacada dab cusub oo hor leh ayaa ka kacay hollywood hillis taasoo dhalisay in lasoo saaro amar dadweynaha lagu farayo inay gebi ahaanba banneeyaan oo ay ka qaxaan magaalada sida ay wararku tibaaxayaan agagaarka waqooyiga magaalada ayuu dabku ka holcayaa dhul cabirkiisu gaarayo afar kun iyo saddex boqol oo higtar sidoo kale dab ka kacay pacific balisadis ayaa gubay ilaa lix kun iyo shan boqol oo higtar waxaana ku shufbeelay guryo fara badan iyo goobo ganacsi in ka badan saddex boqol oo kun oo qoys ayaa koronto la-aan ku noqday gobolka waxaanay saraakiisha debdemiska maxalliga ah qireen in aanay awoodin xakamaynta dabkan oo ah mid xawli ku socda musiibadan ku habsatay dadka ameerikaanka ah ayaa timid saacado yar kadib markii uu donald trump ku hanjabay in marka uu talada la wareego uu gubi doono shacabka magaalada khaza haddii ay kooxaha muqaawamadu sii dayn waayaan maxaabiista yuhuudda dabaylo ku socday sida la sheegay boqol toban iyo laba kilomitir saacadiiba ayaa qeyb weyn ka ah isfidinta dabkan iyadoo madaxweyne joe baidan uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah isaga oo muujiyey walaaca wakhti dheer oo uu qaadan karo la tacaalidda dabkan haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kalluumaysato lagu waayey xeebaha berbera oo laga helay biyaha jabuuti bil ka hor waxaa xeebaha magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya lagu waayey koox kalluumaysato ah kuwaas oo u jilaabtagay biyaha badda kana kooban ilaa saddex xubnood saddexdan qof ayaa iyaga oo bad qaba waxaa bil kadib laga helay xeebaha dalka jabuuti cilad ku timid doonidii ay wateen ayaa lasoo wariyey inay keentay inay biyaha badda ku lumaan mid ka mid ah saddexda xubnood ee xeebaha jabuuti laga helay ayaa sheegay in cilada ku timid doonida yar ay la tacalideeda ku qaadatay wakhtigii taasi oo keentay in ay muddo badan dul sabeeyaan biyaha ugu dambeynna ay kasoo dhaceen xeebaha jabuuti waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa gawaari xamuul ah oo muddo ku dhow sanad isbaarooyin ugu xayran hiiraan gaadiid badan oo xamuul ah islamarkaana sidaa badeecado kala duwan ayaa waxa ay muddo bilooyin ah ku xayran yihiin qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya maleeshiyaadka xukuumadda muqdisho iyo maleeshiya hubaysan oo isbaarooyin dhigtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan si gaar ah duleedka magaalada beledweyne ayaa waxa ay dhac iyo dil u geystaan dadka rayidka ah muddo ku simaan siddeed bilood ayay ganacsatadu sheegeen in gaadiidka xamuulka qaada aysan soo gelin magaalada beledweyne cabsi ay ka qabaan in dhac loo geysto awgeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ugu dambeeyey howlgalladii ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud sidoo kale waxa ay mareegtu daabacday warbixin ku saabsan sagaal milyan arday oo caruur etoobiyaan ah oo waxbarasho la-aan wajahaya iyo ardayda gabdhaha muslimaadka ah ee tigrey wax ka dhigta oo wajahaya go-aan loogu diidan yahay xijaabka sharciga ah dhanka kale haddii aan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza waaxda caafimaadka ee marinka khaza waxay maanta sheegtay in gumaysuhu ay khaza ka geysteen ilaa saddex suuq oo ka dhanaa dadka abriyada ah ee reer khaza duqeymahaasi waxaa ku shahiday toddobaatan xubnood oo rayid ah halka dhaawacyadana ay gaarayaan ilaa boqol iyo afar xubnood kuwaasoo la gaarsiiyey cisbitaalada ku yaal marinka haddii aan dhanka kale eegno tirakoobka guud ee shuhadada khaza waxa uu gaaray afartan iyo lix kun iyo lix xubnood halka dhaawacuna uu gaarayo boqol iyo sagaal kun saddex boqol toddobaatan iyo sideed xubnood tan iyo toddobadii oktoobar dhanka kale kooxaha waxiska caabinta ee filistiin waxaay sheegteen mas-uuliyadda weerarkii toogasho ee lixdii bishan ka dhacay daanta galbeed gaar ahaan nawaaxiga qalqiiliya ee lagu dilay saddex xubnood oo yahuuda kooxaha waxiska caabintu waxay sheegeen in saddexda xubnood ee lagu dilay howlgalkan toogashada ah mid ka mid ah uu ahaa sarkaal ka tirsan booliiska maamulka gumaysta halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale kooxaha waxiska caabinta ee reer filistiin waxa ay sheegeen in ay toogteen askari ka tirsan ciidamada yuhuudda howlgalkan ayaa si gaara kaga dhacay bariga magaalada khaza waad mahadsantahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada maanta waxaa si aadaha looga hadalhayay arrinta ku saabsan dagaalada culus ee dib uga qarxay deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya taageerayaasha jihaadka bariga afrika ayaa baraha bulshada si aadaha uga falcelinayay macaarigta xoogan ee geesayaasha towxiidku uga jiraan hiiraan barta facebook ayay murtadiintu soo dhigeen qoraallo ay ku sheegayaan in maleeshiyaadkoodu ay dagaallo culus ka galeen duleedka degmada buulaburte balse qeybta commentiska ama fikradaha waxaa u daatay ansaarta jihaadka iyo dad kale oo dhaliilsan murtadiinta waxayna halkaas kusoo qoreen falcelinno badankooda muujinayay sida murtadiintu ugu fashilmeen duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga dadka ayaa ka wada sinaa in dagaalada ka socda meel u dhow degmada buulaburte ee gobolka hiiraan ay waxba kama jiraan ka dhigayaan guulihii ay murtadiintu ka sheegan jireen loolanka gobolka waxaana muuqataa in ansaarta kufriga ah ay xaalatiih iyo niyad jab ah wajahayaan gabar lagu magacaabo raaqiye yaasiin oo arrintan ka falcelinaysay ayaa tiri wixii aad dhahdaan hiiraan waa xoreynay maanta ma waxaa la soo taagantihiin al-shabaab ayaa beera yabaal nagula dagaalamaya iyadoo la ogyahay in jihaadiyiintu dhul badan oo bariga hiiraan ka tirsan ay maamulayaan wallay meeshan waad ku jabteen ayay tiri qaaqlayaasha murtadiinta iyo warbaahinada taageera murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka qayla dhaaminayay khasaaraha cadowga kasoo gaaraya dagaalada ka socda duleedka buulaburte iyaga oo sheegaya in maleeshiyaadka loo yaqaan macawisleyda ee maraykanku dhisay ay kala daasan yihiin qof ay ugu qoran tahay waheem sarnaale oo barta facebook arrintan uga hadlaya ayaa qoraal kooban ku yiri aad iyo aad guulihii la sheegi jiray huf bay ahaayeen macawiisley waxay isku beddeshay qowleysato isbaarilayah in maanta lagu dagaalamo beera yabaal iyo yasooman waxay muujinaysaa in bariga hiiraan aan weli lagu kala bixin ayuu yidhi shacabka bariga hiiraan mooryaanta macawiisleydu waa dhibeen isbaaro iyo kofsi ayaa ka taagan duleedyada beledweyne waxaa sidaas yiri qof lagu magacaabo muuse weeliye waxaa xusid mudan in baraha doodan adag ay ka socdaan ay ahaayeen isla kuwii cadowga oo komintisyada lagu weerarayay nin lagu magacaabo axmed ibraahim al khaazi ayaa sidan kusoo gebagabeeyey mardhow maleeshiyaadka waa laga xoreynayaa dalka insha allah godobtaas ay galeenna looga hari maayo n xubintiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa horen waanu ku guda jirnaa dhegeystayaal markanna xanuun cusub ayaa ku soo kordha dunida iyo qaaradda aasiya oo noqotay midda ugu walwalka badan ee ka feejigan xanuunkaasi shiinaha ayaa durbo bilaabay la tacaalidda iyo dabagalka xanuunkan iyo hindiya oo dadkeeda yala gubi jirtay covid sagaal iyo toban oo iyadana calaamadaha digniinta ka daartay dalkaasi haddaba muxuu yahay xanuunkan daadee ayuu ku dhacaa sideese looga hortagaa maxaase lagu gartaa maxaase xal u ah ama daawo u ah warbixin ku aadan waxaa inoo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani h m b v waa cudur sida hargabka oo kale ah oo isbuucyadii u dambeeyey ku faafaya waddanka shiinaha gaar ahaan isaga oo saamaynaya carruurta iyadoo dhanka kale ay sii kordhayso walaaca laga qabo suurtagalnimada in uu sii faafo cudurkan kiisaska dadka uu ku dhacay xanuunkan ee human metabnimovirus oo laga soo gaabiyey h m b v ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in laga helay dalka indiya inkastoo lagu jiro xilliga qabuubaha oo ay badan yihiin xanuunnada ku dhaca habdhiska neefmareenka bukaannada uu soo ritay xanuunkan oo durbaba sare u kacay bishii disembar ayaa keenay in uu sii kordho walaaca ay ka qabaan bahda caafimaadka adduunka shan sano kadib caabuqii caanbaxay ee covid nteen ee ka dilaacay dalka shiinaha beijin iyo ururka caafimaadka adduunka waxa ay ku sheegaan ee w h o labaduba waxay isku dayeen in ay joojiyaan walwalkan soo kordhay maalmihii lasoo dhaafay caafimaad ahaan muxuu yahay caabuqan soo kordhay ee warbaahinta qabsaday hadalhayntiisa human metabneumovirus oo laga soo gaabiyey h m b v waa virus ku dhaca habdhiska neef mareenka oo sababa fulu ama wax sida hargabka calaamadihiisa oo kale leh fayraskan ayaa aad u faafay gugii iyo jiilaalkii lasoo dhaafay marka loo eego xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee fadhigoodu yahay maraykanka h m b v waa mid si dhaqsa leh ugu gudba jirka bini'aadamka isaga oo dhex mari kara sida sanka afka iyo indhaha waxyaabaha ama hababka ugu caansan ee uu ku gudbi karo waxaa ka mid a neef ahaan in la isugu gudbiyo oo qof qaba xanuunkan uu ku neefsado qof kaloo caafimaad qaba istaabasho taasoo loola jeedo qof qaba caabuqii inuu qof kale jirkiisa taabto maxaa calaamad ahaan lagu garan karaa caabuqan waxay warbixintu leedahay waxay ku soo ifbixi karaan saddex ilaa iyo lix maalmood markii qofku qaaday kadib waxyaabaha lagu arkayana waxaa ka mid a sanka oo caburan ama ciriiri uu ka noqdo qofka neefqaad ama qofka oo feerihiisa laga maqlo dhawaq neef qabatiin ama naqaska oo qofka ku dhega iyo qofka oo cuncun uu ka dareemo dhuunta sidoo kale ma mid taabasho un lagu kala qaadaa mise wuxuu keenaa geeri deg deg ah h m b v waxa uu ku fidaa si dhaqso leh laakiin ma keeno dhimasho sababtoo ah dadka qaar waxa ay qabaan calaamado dhexdhexaad ah waxa ayna xanuunkan kaga bogsoodaan toddoba ilaa iyo toban maalmood carruurta iyo dadka waaweyn ee da'da ah ee uu difaaca jirkoodu liito intoodaba waxaa lagu arki karaa xaalado adag oo dhanka neefsashada ah isha caafimadeed ee laga soo xigtay warbixintan waxa ay leedahay iyadoo ka hadlaysa haddii ay jiraan dawooyin lagula tacaalo xanuunkan iyo in kale ayaa waxay warbixintu muujinaysaa ilaa iyo hadda inaanu jirin wax dawo ah ama ka hortag tallaal ah oo lagula tacaalo caabuqan h m b v balse daweynta keliya ee loo hayo ayaa ah in la maareeyo oo diiradda la saaro calaamadaha sida daawooyinka kandhajebinta iyo in la joojiyo fuuqbaxa haddii uu jiro iyo in sidoo kale qofka la nasiyo ama in guriga lagu celiyo oo uu joogo xaaladaha aadka u daran waxay warbixintu leedahay waxa uu qofku u baahan yahay cisbitaal lagu daryeelo iyo in laga taageero ogsijiinta markiisii ugu horreysay caabuqan soo ifbixiisii waxa uu ahaa sannaddii labada kun iyo kowgii waxaana lagu aqoonsaday waddanka netherlan cudurka ayaa si aadaa ugu caanbaxay in uu saameeyo dhammaan carruurta da'aaddoodu tahay shanta sano h m b v waxaa la baaray iyadoo sambal dheecaan ah laga soo qaaday sanka ama dhuunta oo loo adeegsaday shaybaar caalami ah sida loo baaray caabuqii covid nteen oo kale iyadoo inta badan natiijooyinkaasi caafimadeed lagu sameeyey waxa loo yaqaano r t b c r test kuwaas oo laga soo gaabiyey reverse transcription pelmres chine reaction waa tijaabo caadi ah oo loo isticmaalo baarista iyo ogaanshiyaha cudurrada faafa ee ay ka mid yihiin covid nteen h m b v iyo cudurro kale oo virus ah r t b c r waa farsamo heer sare ah oo lagu ogaado ama lagu baaro qaybaha hidasidayaasha d n a ama r n a ee virus ama bakteriyada jirka haddaba marka uu jirka galo cudurkan durbaba waxa uu weerarayaa dahaarka unugyada ee loo yaqaano ebithilial ee ku yaala dhuumaha neefsiga hawamareenka iyo sambabada kuwaasoo teed u ah ama ka difaaca dhuumaha hawada qoyaanka iyo xabka busta dhaawaca ama burburka isla markii uu fayraska gudaha u galo unugga ebithiliyalka waxa uu soo laabanayaa fayraska oo intiisii ka sii batay kadibna wuxuu isugu sii faafinayaa unugyada kale ee jidhka ee ku yaala dhammaan hawamareennada jidhka difaaca jidhka ayaa iyaguna bilaabaya iska caabinta fayraska halkaana waxaa ka dhacaya loolan u dhexeeya fayraska iyo difaaca jidhka waxaana xilligaa loo baahan yahay in caabuqa laga sifeeyo jidhka falcelinta ka imaanaysa difaaca jidhka ayaa waxa ay ka sii qayb qaadanaysaa calaamadaha caabuqa sida caburka sanka iyo qunfaca wadamada uu ku sii kordhayo kiisaska caabuqa h m b v waxaa ugu horeeya shiinaha kuwaas oo lagu arkay gobolada dhaca waqooyiga dalkaas xanuunka ayaa waxa uu haleelay caruurta da'aaddoodu u dhexayso afar iyo toban sano jir iyo wixii ka hooseeya marka loo eego kan bayo oo ah madaxa machadka caabuqyada iyo cudurrada ee waddankaasi shiinaha sida warbixintu leedahay xanuunkan ayaa ku sii faafa waqtiyada qaboobaha balse dowladda shiinaha ayaa iyada oo ka jawaabaysa arrintaas waxa ay sheegtay in ay waddo dadaallo lagula soconayo bukaanada qaba cudurkan ee aan la garanaynin waxa sababay wadamada sida hindiya iyo boqortooyada ingiriiska ayaa sidoo kale ka warbixiyey korarka xiliyadeed ee h m b v tan iyo dabayaaqadii sanadkii dalka hindiya waxaa laga soo sheegay ilaa iyo toddoba qofood oo la xaqiijiyey in ay qabaan fayraska h m b v waxaana fayraska uu u gudbay gobollo badan oo ay ka mid yihiin karantaka gujaraat maharshadra iyo tamilnadu dowladda hindiya ayaa soo saartay digniino ee u jeedinayso dadkeeda taas oo ay ku wargelinayso in dadku ay ka fogaadaan waxyaabaha sii kordhin kara caabuqan iyadoo dhanka kale bulshada siinaysa tallaabooyin ka hortag ah oo cudurkaas ku saabsan iyo sidii dadka ay u isticmaali lahaayeen waxyaabaha ay ka mid yihiin facemaskiga iyo in nadaafadda kor loo qaado dowladda ingiriiska ayaa intii u dhexaysay saddex iyo labaatankii disembar ilaa iyo sagaal iyo labaatankii ee sanadka laba kun afar iyo labaatan boqolkiiba afar dhibic shan ka mid ah dadka hidiseedayaashooda la baaray ayaa laga helay fayraska h m b v taasoo muujinaysa korar yar oo ku yimid isbuucyadii lasoo dhaafay marka loo barbardhigo sagaal iyo labaatan dhibic shan boqolkiiba dadka xaaladooda ka soo reynayso ee hergabku haleelay iyo marka loo barbardhigo dadka la xanuunsanaya covid nneteen-ka oo tiradooda lagu sheegay laba dhibic shan boqolkiiba hay-adaha caalamiga ah ee caafimaadka waxaa isku raaceen in uusan cudurkan lahayn dhimasho badan iyo inuu ku faafi og yahay xilliyada qaboobaha khubarada dhanka caafimaadka ah waxa ay leeyihiin xanuunkan da' kasta ayuu ku dhacaa laakiin waxaa haddana naadir ah in dad badani u geeriyoodaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ah ee baay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa heshiiska la dhigta beelaha laysaan iyo garwaale oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi labadan beelood waxa ay xurguf ay ku dhex martay dhulbeereed ku yaala duleedka degmada bardaale ee wilaayada islaamiga ee baay dhacdadan waxaa ku dhintay dad ka soo kala jeeda beelaha heshiiska la dhex dhigay ee laysaan iyo garwaale ugu dambayntii wilaayada islaamiga ee baay ayaa gogol nabadeed u fidisay labada dhinac muddo toban maalin oo dowraad iyo kulamo ay socdeen kadib waxaa heshiis buux laga gaaray xurguftaasi ugu horreyn heshiiska waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban madasha ayaana bayaanka laga akhriyey ujeeddo bayaan ku saabsan heshiis laga gaaray isla maandhaaf u dhexeeyey labada beelood ee walaalo ah laysaan iyo garwaale kulan ay barbar socotay dowlo diini ah una dhexeeyey labada beelood iyo walaayada islaamiga ee baay ayaa waxaa ku soo baxay qodobadani soo socda kow labada beelood inay ka heshiiyeen wixii madmadow ahaa ee u dhexeeyey labo wixii ku saabsanaa kiisaskii dilka ah waxaa lagu wareejiyey maxkamadda shariicada islaamka namber saddex wixii ku saabsan khilaafkii dhulka waxaa laysku waafaqay in la raaco xukunkii hore namber afar beesha laysaan waa inay baabisaa beerihii cusubaa ee deegaanka ka samaysay shan haddii ay wax ku soo laabtaan qodobadani in lagula xisaabtami doono beeshii ay xaggeeda wax ku soo laabtaan namber lix labada beelood waxay ballan qaadeen inay ku wada nooladaan si diris wanaag iyo walaaltinimo ah namber toddobo dhammaan ka soo qiibgalayaasha iyo mas-uuliyiinta labada beelood waxay dardaarmayaan ilaalinta qodobada aan kor ku soo xusnay fiiro gaara heshiiskani waxaa garwadeen ka ah walaayada islaamiga ah ee baay intaasi kadib waxaa kelimad qiima munaasabadda ka jeediyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay isagoona dardaaran dhexalgala u jeediyey beelaha laysaan iyo garwaale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ما يدر دارها مفضي دور قضب قضب كان كهرية شقدي ميلن لك قبضي أو صلحك مصالحة ذا هايتي دتك أن كهرية أحل كسارني إن التنفيذين فليان وأنا دقنا ذا لازمة أخيارتها أنت فليضوا نمبرك كوفدي سين إح dadkii reertiin ku jara nambarka lamaadee nambarka saddexaad shal galaya kow isin lisiin ku fada hoolan ani ka dhaqantan ka dhag- eh, ka dhagaagdan waana ka dhagantaana waana iltizaamtan lankasta naftiis ini heliiski imbaalgaan heliiski isu muslimiinta hortiyo ka saxiixi ka qori ka edaayi bayaanna ka jeedi lankasta anta kumadama indirdaaramaane nayow heliiski an khilaaftoy adag lankii oday ana umuto oday inka nagoy lankii shaksi ahoo akhyaaro ka dhajaroona ada naftataa maybwah heliiskaasi inay iltizaamto iskaday insha allah qodobka lamadana ka daro muhiimka maybwah meelyaro kooban ama beernagatoy ama warnagatoy oo hal kilomitrba ku badanay ama deegaan nagatoy ama beled ay ku weelo ani lama beelod oo walaale ee iska galan halkaas kilomitr hooba la dhaafona taangigii etoobiyaanka fadhiy maana lalahaysana kuwa ramaab taangigan lanseedahayo dhulkee ka fadhida inti inku ka eraw in lahay warmaaba barnaamijkaasi siin la saxan yahay yaa gabalkaasi welwiinga ka halawsan yaa welwiinga ka halawsan gabalkaasi amxaarka maytar sheekh afjii may gordow miya landadan shal tarjumo la waaye yaa adoo la wadato dharfunta faruurta ganiinaso inta may ka fadhaysi dhulka ani laha guraaso dhulka tilmaamo sababka araga weli injeed usiiba fahmee meelu ku guura amxaar hoob intaasee ka guuru waayoon usiiba gorogoo lay wadata adina goroga hanqaadoy markaas taangaga leemaka dhajara ogda weliba dhulkii ada lahakii koriyey belidka haayay deganaaytay lahakii dhalay lahakii koriya deganyaa yaa yaa dhex fadhiya rooge maybu aha geed kastoo lanka gebadaayo lahaka lahaka dirawba gordaas ad iswalle isku fiiriya ogda meeloo dhadhaan haansurinyaa may hadhowaadi ma ada meel lahaka gebadaa kasaas meel hadhagaada waa kasaas qofka la dhamara waa kasaas tugtugdhaa hooba amaarada anta geekole ku dilo leysan anta madoolamaha ku dilo garwaalo anta shan ha ku dile gobolkan nimankan way baan man dhulsho laha galam hayne no fe no no kaaji yoba erfad ya al shabaab la imba bahase mujaahidiinta la imba hayen ha badooyeen ama ay arbushoy ama fool ay wala ay ka dhaho yo la jugto ku weerasi maayo oo kulay sagan berdaala xilfo on gaade amaaradi xaal shamiil hunga marahay wili mahanadeer garwaale xilfo on gaade xaal shamiil hunga marahayna mahanadeer ya marka hani amaarada in la dhiifo baaliya halka kilomitir ka hayna bug garwaale la kadili bug kuleysan ay la ku dawa jeeyli arko warma arintaasiina toosantaa lankii waldili fadow amaarka meelo roog hadiloy lankii waldili fadow walaashee muslin ayaa inbanee amxaarka meelo roog hadiloy dilkaasaan admanyi hooba baasuuka hoob miina fadaan hataan san siyaan miina hoob fadaasaan san siyaan taangiga walaka qarxiyo hoob fadaasaan siin shaanane amxaarka hadile warkaas fahanteen maha dad dilow fadow dilshoona waajib ii sunan haatan hayn amxaaradu waha inbahoy inta la ratiyaha leysan iyo garwaale wala nagadaanba inta amaarta safja kabtiyaha yo eh diloy ummato kale ay badbaadiyo haddii magal ati dhiijo ma banaaw haan kale haddii balaan ayn dhiijo ma banaaw haddii kuri ayn yaryar ayn dhiijo banaaw haddii waayal ayn dhiijo ma banaaw asaalatan ba ilaahay yaa xarami lagu xuduud sharci aan ka dhina oo muslin ah ini dhiijay la deediyay ma banaaw laha kubiy ma banaaw ini lafta lagu qaado usu dhaaf dhiijay ini laha kubiy la deediyay dhiig la banaanka lagu ma banaaw ani ullay laka dhow ma banaaw ani suhun laylan guulido xataa suhun laylan fiiri ma banaaw kullijo ba xaaram waay lan idaayi korogeeka ere kormale intaasaa iin banaaw ere kormale waayahay dhul ilaahay abuuri samaysinyile inkoytan qiibkumadee hooba lahaseenkadha dhalayna amxaarasin ku fadhiido maan inin jeedna iniskilaytan ilaahay ku obsadana miyo ilaahay ku obsadana dadkaas gaaladaasi dilfadaase dhanagu isagaa ayin bahoy qodobka saddexaad heliiskan may fadaane hata guddi way diray shaqadii walha gobadi laakiin guddiga may ku wiina dadkan ku bileeran dadkan badinyin lankastaba guddinagada oo ehelshay qaraabadiis idatiis owlaadatiis meelirooga reer kasta iyo qof kasta iyo fardi kastaba ay ka geysiyo ya ay geysiyo risaalo la xambaarayo ummatale ka dhex faafiyo oo qalbajo laka daaweeyo kawaale dadka walaan iska adana qalbajo ay daaweeyo dadka waayahay may kala siinka daray waxyaabo dadkan imbaahanyiga jaran ane laska faro isleeyang mambaahana wal imbaahanyiga jaran ma imbaahanyina ane diintiyo la bara ilaahagii abuuraday si toos anka caabudan ma imbaahanyina ani nabajo la bara si anka daydaano an rahaano an rumeeyano jideenkaadan ma imbaahanyina ani kitaabka qur'aanka la bara ma imbaahanyina ani sunnada nabagan la bara ma imbaahanyina ani fiqhiga islaamiga ah iyo caqiidada islaamka ani la bara tacliim iyo walbarasho nuurkaasa ambaahanyi nuurka diinta aftiinga may arhaane nuurkaas cilmiga alcilmu nuurun waljahlu may meelo derbiyaala kaga goro jari waljahlu ظلام وضعك أساسا لأن كسب سكول ميل كفر أساسا كجورج أساس مش يدينا والجهل ظلام مقدقي سجاها يا دتك لك الأفير سداها يولا إلى سكدر نواتو نبيو دتك تنا أنباهني إلهي شرعي سلبر الله جل برا أنبيذ نبي جل برا أنبيذ إلهي لبرا كتبت إلهي هديجي كتابك قرآنك منزل كهاي لبرا أحاديثك نبي لبرا عقيدة لبرا توحيدك لبرا فقهك لبرا دين برش باهين دتك أنا ولا برا باهين أنا اللي سك لوجو يلا سك دردر من باهنا لنا قاس أي بحوت أن مرلما هذه مرسيد هاد ما ينس دردار هماني استقامة إلهي دين تسنة لك توصنا إلهي دين تسنة لك توصنا إلهي دين تسنة لك توصنا لأنك إلهي دين تسك توصن تبارك وتعالى وسين لما هديرو لبشينا ها دن ما هديرو وسين والمدى وسين ما يدبو بنانك درير ما إرهاسين كرشي جد مقبصدو كان ما دبو كان ما دبو wakaa toosanaanga in isdardaarmaan alla koobsiinga in isdardaarmaan heliska in la ilaaliyo in isdardaarmaan in sidiis la kafuliyo in isdardaarmaan in dhiigga muslimka la badbaadiyo in isdardaarmaan in dulmiga lagu fogaado in isdardaarmaan in xasadka iyo xaasidnimada laku dheerado in isdardaarmaan in gaalada xiriir iyo gacalan siinaa laku dheerado laku fogaada lanka dhow korona dhow taasa in isdardaarmaana jazaakum allahu khayran wabilaahi towfiiq markan codkeedii ku soo maqan waa ogaaska beeshalaysaan ogaas nuurow midey khilaafaadkii ku dhexeeyey lamadii beelood oo beele reer leysamad iyo beele reer garwaala ku dhexeeyey iyo muddo lansuroogi sademaala mooddoor door sharcadan lahangaadadi kadibna shanmaala moodna kulamo gooni gooni aan socdeen guddi inta lan saaray kulamo gooni gooni ah oo gudaaji oo wadatashi ah guddigaas oo ka koobanaya madi hora konton hubnood konton hubnood ka koobanay oo haddana laku saaray labaatan i kow labaatan i kowkaas hubnood oo ka saabsan oona ku mid haayaan lamaada beelood beele reer lisamid iyo beele reer galwaalana ku mid haayaan yaha saartii godobada antilaha kuusi malaha ka camamiina malaha ka hoogna fikirkaal malka darsana lamadaas beelood guddigiyo saareen yalaha ku saari oo labaati kowki gofaay labaati kowki gof iyo gacmood yo hasaaysadan lama hamin iyo lama maalamood ha lama gunaayan maalintii saddexaad yaninkooyan arantaha tanta la hakuusay oo todobadan godobadan hatanta la hakuusi oyo aha kaheliyen ki dilhaay sharciyada islaamka lambandhaki ki dhulhaayna la hakeli oo isuuna sii hordhaamba walaa islaamkan xukunta xukunshi ilaan dhamaay antaasani la kooyan dadki inta roogina ma hayana labaati sagaal qof oo lamaad codiimadila ka dara soddon iyo kow gofa hayan soddonkii kowki gofna la qaadanay armooyanin la kooyan iyo la qaadanay wayna la ajiibni mabay sheegaan antum ummata islaamka dhammaantiya meel kasta roogaan lamaadii beelood beele reer lisamid iyo beele reer galwaala shaqaaqadii kudhiidi oo heshiiskaas oo lamadaas beelood isla qaadadaan oo wanu daadiyahayta walaayada gobolka oona hogaamiya waaliga walaayada sheekh hamza abujacfar qof allaalay qofkii walhatantalaha kusi walakunaga ama reer lisamad haado korsheenagda doonaan liysaan walan aanoy doona shaksi jeenagda doona lanki inijey walakunaga isu la abbaaray doona isu tolla tooso doona reer garwaala lanki inijey seedo godobadan antilaha kuma xusi ibi isu korsheynagda doonta lan kasta oo meelo lamaada beelood oo degmadan isla wada degaayan deegaameden isla wada degaayan mabaan sheegane ini galantiyo iyo afyo reebadaano lukunabadba ilaan dadka muslimiinta ah mayba lakakasay muslim mayla ree lanki galantisi afyo lukunabadba مسلمين تكون نبت قالين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لانك مسلم قال لانك قالنتس اي افجي مسلمين تكون نبت قالين ما إلناها qof kasto lamaadun beelood ku mid ah gacmoogingna dhowrada muslimiinta siin ku nabadgalan afrinkingna muslimiinta ku nabadgoloylana marka insha allahu tacaala qaraarka intaa ku bahi intaasa ka koobanaada doona markanna ugaaska beesha garwaale ugaas xasan afweyne muddo afar bilood mase walkadhodhoowe dhammaan walaala sali sheega udiriska isingabte sadiid hag baniaadin iska lahaan iska lahayan iyo wal yaroo shiidaaminga ee shiidhaanga dhagali muddo maalintan laka dara sagaal maalmoode ayaan taka jaran wali casharada akhriisadayan wali shuuran fadhiyan ilaahay fadhijay warkii walaalka gebagabaabay madlaabuut awoodaas wanama sheegadaano ilaahay subxaana wataala isku leh suunka maadiyaan alxamdulilah ilaahay wali wala weydiisadaanani adigu dambi laan kale ilaahay ninkanan lankii roog ilankii magun wayn sheegaane in walaalaha reer laysaamadii reer galwaala khalaafku lakadhidheegi jari ilaahay fallijay maalantaan geeka noo gebagabaay noo dhamaaday damben ilaahay ninkanan alxamdulilah walaadada islaam khaasatan bay sheegana sheekh khamsa oo jaafar anka horey jasa allahu khayru jasa ilaahay abaalkii siin gud dadaalkiisa inta geliideen fursadii oo isin la haytan ilahay marse jara dadtaan ku herteen antan kulugu honaytan ilaahay miisaan ka khayr allah isin kagaaw isoo qarashneen ku fadaana walneen ku fadaana masaalada umati mas-uuliyadiisa haytay intaasan dul qaadateeno liber todober si anan malaa intan roogdan hadalkan tukoo ilaahay marse jara wanaagunkoyna ilaahay kama hasinyina gebagabadiis roogdan ilaahay ajarhaysin kuse waysin sheegane lankiyaturoog ilankiyatugu dambidaad ku dhugun sudu doon dhatiyo in reer reesama reer garwaala degmidun bardaala meelagaleenti ee wala khilaafa ku taalan ilaahay fariji geeka noo dhamaaday wanu hatalanay hataa san badan hataa wili bilaa marhe jare halka badan hata gabalka lamaad gabal hatiyo gudun isku saaran ku koy walaadinan fududayta ilaahay kaarisay qaar ka mid ah nabadoonnada labada dhinac ayaa sidoo kale goobta ka hadlay mayba sheegahayne oo dhirahayne un oo masgaxda i jirkibu ku fiyaawna walaagii oo laysaan i garwaalan dhaheeyan hortaba dad walaale ee deris ee garaaba ee haayan oo zoona berdaale iina liska kahaysidi in lika heliyay geeki lamba mayla raaysa ololhumunku gam taasa adeeyaan maskantaanana fiyaawto caqligaanana kaamilu owelbaba mayla raaysa shaydaan iyo wallay dhahagalima dhulkana dhul oo hortaba mayla raaysa muttafaqee xukumga haay unoo aragdad xukunkii hor raacaan walna unku bedelaan yo ka heliini walnanii qasabay maa unu aragdad inaseeni ka heliini insha allahu tacaala tan salin ogaade walna khilaafaada ma ku teegan lanki wal khilaafaada ku teegoonhe markan fa calayhiyu may sheegane ilaahay subxaana wa tacaala anti intan kaa baasanaaytay arrimahaas aragdaada ha falangaytay ha jaangoyti ho akhyaareyin haddii walaayeynba ajara lihi ku sii allaan dhiig musnuga ka deedahaay hamingi maalan walhungal ha ku sheegay falilaahi alxamdu hata joogsideen insha allahu warkii mayba ha ka gebagebaayey in dhulkii una iska haysini lika heli agabadunku teeganayna dadkiina walaalen oo walba dad muslimiina walaale ahaayeen shayddaanga dhahagali mayla raayso dhibaato kale oo aragdada langmaan gaabangaya walku hadlaay walisgalan gobsay walka heli taasa sheegan insha allahu tacaala hatan warkii anta ha ka gebagabaaye walaanan langroogi may haytay ismaan waay oo lama beelood ba i hargaang ee ku dhahay ba i hargaang madi ana laha hayshaalgooy hatana hoogir imaandaw bariyorso aylika jeed hatan garwaali leysa taasa heliisye yaan fadhiini yaamogon alxamdulilah ilaahiya ka mahadsan niin suurgali inionaytiyadahayti niin suurgali nabadiye ayna gacan gobaday ariirwalila ree inti baboodaas utaal sheeka alas onoo hata weliba de'daan anta dhonta oo fadna weliba ho horkahaan walina nare kwaaliya meelmasin ku jarto kooya ay nari walaayada yaabanayn alxamdulilah ilaahiya ka mahadsan dadkii walaayadiina gacan gobatay meelijidka masiinku jaro kaaliyayna tari falilaahi alxamdu ilaahay mahadle aan ka mahadsanniyoona taasaasu anta wali taalee lamba meeli rooga ka ogaadey garwaali i leysaan inay aadi i aaw ka haayan hatana aadi i aaw ka eyin heliiskiina hatana gacanta isku haysadaan taasa in sheegana lankasta meeli roog ilaahay mahadle hatana ina una an haayna wal yar albagaan anka jarn wal sardhowno nadiif iya siin sheego hayn mojiwan wal laablaabka jarma siin sheego hayn marka hubsiinyo halgaalaa la siisadee hadalkan lankii dheego maan un hubsana uswal ku halaawaya ilaahay mahadle leysaangi garwaali heliyan antii o madig oo wareersano meelo kala jaroon allah ka hanuuni saarinyaha inii qaadadaan saarantaha allah ka hanuuni taasna ilaahay marshay saasano ata onono nabadaasa umtun in sheegana anti inti roogdona ilaahay marshay ini qalbagaan walanka jarna yahatan ayaa banaanka andhakaana الحمد لله فلله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisana aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا